maamulka iyo shacabka magaalada ceel dheere ee gobolka galgaduud ayaa si isku tashi ah ku wada dhismaha saldhig booliis iyaga oo qorsheynaya inay hirgeliyaan xarumihii danta guud ee dhowr sano ka hor burburay derbi loogu talagalay in lagu wareejiyo saldhigga ay intiisa badan hirgeliyeen iyagoo hadda bilaabay dhismaha laba qol si shaqooyinka loogu sii qabto saciid cali shire guddoomiyaha magaalada ceel dheere nabadoon cabdi faarax cali iyo nabadoon cawil xasan maxamuud ayaa ka waramaya howshan ay wadaan iyagoo ku baaqay in lagu garab istaago waxaa dhismo ku socdaa station laga dhisaayo magaalada ceel dheere steshinku wou dhismay derbigii waa la soo wareejiyey labadii qol oo u horreyday ayaa saaka waxaa la bilaabay dhismaheeda ceel dheere deegaankiisa maamulku dhul wax badanuu soo qabtay markii maamulka ceel dheere la yidhaha wax badanoo tiro badanuu soo qabtay ummadda ilaahay oo muslimiinta ama jaaridaha dibadda ama maam dowladda ama wixii u waxaysta waxaan ka codsanaynaa qof kasta oo ilaahay xaggiisna wax ula baxaaya tolkiisana wax u qabanaya waxaan rabnaa inay steshinka ceel dheere wax ka qabtaan
dadka u dhashay deegaankaa dal iyo dibad meelay joogaan waxaan ka codsanaynaa inay wax nala qabtaan oo meeshaas wax nagala qabtaan waxbaa noo haray hadda labadii qolaan la dhex dhigay sanadkii xoogaay sanadkii sanad abaarahu salka dhigay awal dadweynaha iyo waxaasaan wax ka qaadqaadi jirnay waxaan ka codsanaynaa dal iyo dibada meesha nimanka deegaankaas oo quseeyo oo ama maamula ama ama bannaanada jira waxaan ka codsanayaa inay nagala qayb qaataan oo nala dhisaan aad baan ugu ducayahaynaa laba qolaan maanta bilaabanay oo steb by steb aan kusoo soconay maanta waxaan soo gaarnay inaan qolalkii bilaabanno laba qolaa la bilaabo maanta labadii qol waxa waaye waad ujeediin dhismaheedii way socdaan kabacdina waxaan sii rajaynaynaa in la helo labadan qol saldhiggii waaye laba qoloo kaloo maaragtay xafiisyadii inaan helno iyo qolal kaloo ballaaran marka arrinkaasna waxay ku imaan kartaa xag dowlad iyo xag maaragtay jaaliyadood iyo xag maaragtay deegaankaba in loo kaco marka walaalayaal waxaan idinka codsanayaa anoo ku hadlaya magacii deegaanka marka walaalayaal waxaan idinka codsanaya haddii alla yidhaahdo in ceel dheere garab istaag loo sameeyo dowlad ahaan looga faa'iideeyo jaaliyad ahaan looga faa'iideeyo annaguna haddii alla yidhahdo waan ku dadaalaynaa inaan maaragtay barnaamijkan hore usii wadno maaragtay horumarinta deegaanka aan samayno saldhiggan ayaa waxaa baahi badan u qabay bulshada magaalada ceel dheere iyadoo weli loo baahan yahay qolal kale oo dheeraad ah kuwaasi oo ay ka mid yihiin xafiisyo maamulka ay ku shaqeeyaan